kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawana waxaannu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee waraysigii xiisaha lahaa ee aannu la yeelannay mulaxinka saciid nuur guure jinni ishume iyo abwaanka cabdulaahi maxamed dayib oo cabdulaahi xawayaan loo yaqaano iyo sidoo kale fannaanka suldaan seeraar guhaad oo dhammaantood khadka telefoonka ku wada jira qaybta labaad ee waraysiguna waxa ay ku bilaabmaysaa heesta fardowsa ee uu abwaanku sameeyey mulaxinkuna uu laxanka saaray fannaankana uu ku luuqaynayo sida ay ku timid fardowsa waxaa weeye ninkeeda halkan la degan waana saaxiibna wiilaan saaxiibnaga qaba iyadoo nairobi joogtaa gudduu ka soo raagay halka burbuhu joogay markaa halka uu joogay iyo jacaylka iyo wanaagga uu hayo iyo tilmaamaysaa iyo say u kala fog yihiin
ha isagana qurbuu joogaa oo dhibaatada qurbaha haddaba aad ka sheekaynayso ayaa halkan ku haysa labadaba labadaba qurbaha joogaan labada fardiisa labadooda nin marka xilligii waxaan sameeyey taa uu baras ku daa'ayey marka waxaa laga yaabaa ruux inuu kuqawcaado gaarigii wadada kaala baxayo kolkaa dhibka jira meesha in ruux jooga africa sidaad uga dhaadhicin lahayd ba ka dhaadhici aad ruux dhaweelo indalaabaa haduu afidi seed ugu sheegi lahayd waa gartay waa gartay bal ruux africa jooga iyo barafka halkaa qaabkaad ugu sheegi lahayd yaa weeyaan taa iyadana farsin qaaradeedina wax lagu tilmaama ma jiro oo barafka wax lagu tilmaama ma jiro africa marka heestaasi waa heesta aad leedahay qaalidan jeclaa naftu ay ku qanacdee quruxdaydiiyey dhulkeennan qaniga farxad qiimo badan iyo aan ku qaybsanay nolol rabow hayna kala qarin
gabar adeer anu ahay yaa heestaska farxad weyna ii eega laxbkeeda aan alla ii sameeyo maadaama adeerkeed gabad ahay bal heestaas fardowse ka sheekaynaysa dhibaatada laba qof oo isjecel oo kala maqan oo haddana laba wadan oo kala fog joogta ninkii odaga ahaana uu wadan aad u dhibaato badan oo weligeed aan hore loo arag uu joogo aan idin maqashiino suldan aye heestaas fardowsa qurbaha looga sheekaynayo heestaasi adiga sidee sidee kuusoo gaartay laxankeeda waatan hadda la leeyahay ustaadku wuu u eexday ereyadana dabcan waa ereyo cajiib ahoo qiimaha dhulka uu leeyahay ka sheekaynaysa aad aad heeska waa hees heesa sununa aada u qurux badan niyo jacfaro horta heesihii intii aniga aan ugu jeclaan ba soo xulatay adigana isku joog baan nahay waa gartay waa gartay aadaan ugu mahadsanay midaas abwaankayga labadayda abwaan allaha sharfo waan jeclahay heeskana aad buu u qurux badan yahay dee laba qof oo kala maqan dadku badi qaar baa kala maqan qaar baa isla jooga horta wixii kala maqan allah ha isu keeno nabad ha isugu keeno heeskaan aad buu qurux badan yahay inta kala maqan ma yara inta kala maqan ma naftu ay ku qanacdaay فردوساي فردوساي قريشيو نصب شرف وقنيو وحتى هاي قدرينيو وروح لو دميو قاي هدني مديو قير كيد اسلوب دي adaa qowl wanaagiyo xishoodaan qarsoonayn qadir kugu manlayso qarnigani hablaha kacay qalanjadii u sidatee mawla ii qoraad tahay adaa qowl wanaagiyo xishoodaan qarsoonayn qadir kugu manlayso qarnigani hablaha kacay qalanjadii u sidatee mawla ii qoraad tahay qalidaan jeclahay naftu ay ku qanacdaay quruxdaydiye ay ku qanacdaay dhulkeennan qaniga farxad qiimo badaniyo anku qaybsanee nolol rabow hayna kala qarin kala qarin kala qarinay rabow hayga ka qarine qalidaan jeclahay naftu ay ku qanacdaay quruxdaydiye ay ku qanacdaay dhulkeennan qaniga farxad qiimo badaniyo anku qaybsanee nolol rabow hayna kala qarin kala qarin kala qarinay rabow hayga ka qarine dowsay dowsay qurbaan jiro waa meel qabow iyo barqaybu sidato waxaan kugu qeexo tilmaan kugu qiyaasana qaaradeeni kuma arag فردوساي فردوساي قربان جرو وميل قبو إيو برف قيب سيدتو وحن كوغو قيحو تلما كوغو قياسنا قاردنكم أرى قردا إيو بورامي qorraxay kismaayo gaarrisqaaya heediyo diridaba qabow male xamarna waaba quruxlay qaybkeed ka muuqdhe
heestan fardowsada kale marka waxaad ii sheegtay abwan in sidaasoo kale nin iyo xaaskiisa kala maqan oo qurbaha wadankii maasha allah imika way maanta way wada joogaan way isku yimaadeen aad baan u hambaleynaynaa aad iyo aad aad iyo aad hambali aanu leenahay nishubi bay la joogaan waa hambalyeynayna marka wa- waxaad leedahay inkastoo aan dhoofo dibad iyo dhul dheer jiro kayd aan dhammaan baan qalbigayga dhigato dhiiggaad la socotaa quruxdeedii tiran buu rabbi kuu dhammeeyo dhowrsanaanta sharaftiyo dhaqankiiyo asluubtana qalgobeed ayaa tahay waa cajiib abaan heesahaaga intaan e, e, e, e, dhegaysanayey ama aan daawanayey waxyaabaha sida gaarka ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa markaad e, rabto inaad ammaanto e, qof dumara muuqaalka abwaanada kale badanaa waxaad moodaa inay xoogga saaraan muuqaalka iyo midabka iyo dhirirka iyo adiga waxaad xoogga saartaa dhaqanka wanaagsan ee, ee, ee, asluubta ee, diinta dhowrsanaanta heesahaaga gebigoodba waxaad moodaa in laga helaya ereyadaas Wada- waa waa sidaan cabdi gabadh haddii intaa dhowrsanaanta iyo degenida iyo sharafta iyo asluubta inta haddii laga waayo gabadh ma noqonayso soo ma si kastoo ay u qurux badan tahay ah qur- quruxdu in faa'iido faa'iido wey in qurux maaha waa iimaankii iyo deganaanshihii in- in waxa weeyaan diintii wax in- intaa hadday gabadh laga helo waa meel oo dhaafa ma laha suldaan qofka haddaanu diin lahayn imaam ma leh aad iyo aad waxaa diin haddaanu lehayn imaam ma leh.
Eh, ustaad eh, jilli ishumi dabcan eh, heeso badan baad laxanka saartaa eh, abwaankan eh, eh, khadka kugula jira eh, cabdulaahi xawayaan keliya koob iyo labaatan hees baad laxanka u saartay haddana iskuma ekaadaan eh, eh, heesaha aad laxamada u saarto mid mid u eg ama lagu soo qabanayo ama shabahdo kuma jiro eh, eh, eh, laxamadaada arrintaas dhib intee la eg baad ka martaa wallaahi wallaahi cabdo horta waxaa hiban ilaahay bixiyo waayo aniga laxamka maba ku dhibtoomaba midaada kale waxaad moodaa markii laxam aad samaynaa iskama ilaaliyo hor shalay meeshad marka inta yama ilaahe meel ani markan laxam samaynaayo waa layla shaqeeyaa qolaa ila shaqeyso waa qolama qolaa ila qolaba shaqe qolaa ila shaqeyso aan ugu jeedin duul duul aan la arag maya duul aan la arag amuurnaa shaqirnaa ay ii noqotaa aniga ma garat waa gartay
adduunyada adduunyada dhan afarkeeda jiro meela laxam aan u samayna habeenku marka ugu yarta laba laxam saddex laxam aan sameeya marka ugu yarta waa gartay oo cabdulaha aanu ku jirin mararka qaarkeed mid mid u egba lama sheego dadka aniga waxaa isleeya ma isu ekaada marmara islaa waxa samaysa abeen qoorta isu galaan waa gartay haddana ilaahay amarkiisa isuma ekaada marka wax samaynayabo laxiyad cusub iyo meel cusub ilan gaari yaan arkayaa markaasaan anigu waxaan raadiyaa aniga waa waa jilaa waa jilaa laxamka dib aan u jilaa oo meeshan maraayo waa jilaa oo marka alxamdulilahi ilaahay ii sakhiray marka sidaas waaye waxaan
inta gabadh la dhehde ku dhex nool adduunyada fardowsay dhammaantood sida kuula dhacayadii ma wax loo dhigaa jira inkastoo andhoofoon dibadiyo dhuldheer jiro kayd aan dhammaanbaad qalbigayga dhigatoon dhiigaad la socotaa dhiigaad la socotaa inkastoo andhoofoon jiro kayd aan dhammaanba qalbigayga dhigato dhiigaad la socda dhiigaad la socda qurux dheeli tiran buu rabbi kuu dhammeeyo dhowr sanaanta sharaftiyo dhaqankiyo asluubtana dalgobeedayaa tahay dalgobeedayaa tahay qurux dheeli tiran buu rabbi kuu dhammeeyo dhowr sanaanta sharaftiyo dhaqankiyo asluubtana dalgobeedayaa tahay dalgobeedayaa tahay dhahashada kalgacalkeen dab ugu midowna nafta dhiirigeliso marwadaygu dheerey anigaa dhabku jecel dhahashada kalgacalkeen dhab ugu midowna nafta dhiirigeliso marwadaygu dheerey anigaa dhabku jecel dumarkana dhammaantood samir baad ku dhaaftaye rabbigan dhibaatiyo dhalanteed ka dunidaba heesta ee ee ee ugu dambaysa ee aan ee dhegaystayaasha la wadaagi doono ee waa heesta la yidhaahdo ayaan Wa- ayaan waa gabadhaan aqaanay waa gabadha awaara ah aad u fiican weyaan oo in wanaagsan bahayd oo maaragtay markii dambena waxay joogtaa isgu dhamay timid dhaqankeedii iyo wanaaggeedii wax isbedel ma- male ma garata waa gartay marka gabadha waa- gabadha waa gabadh waxaa dhalay sheekh fiican baa dhalay oo naqaanay iyadana waa naqaanay imika maasha allah iyadana imika waa la guursaday taan heesta u samayna kadib waxaan leenahay wada khayr leh Mar- markaad markaad heesta u samaysay kadib baa la guursaday haa marka heestaas maxaa ka mid a erayadeeda waxaa ka mid ah nacamta adaaya dareed iyo nasab daahiraa tahay hablaha daadeed iyo dumar ugu filrano dooxadii gusacan iyo anana ducaladeed iyo dacar xaaba weyniyo ma kooranamadeed darmaan lagu gardaadsho dayax nuurka moodo dunta lagu xidhaa tahay Aad marka waa hees dheer halka heesaa kale ay sheeshanta yihiin soddon soddon maan tijaabo ka qaadayo min koob iyo toban baan ka dhigay sina shumaan dhiyo wuu la xameeyey soddonna kolkii wuu soo turay kolkii tijaabadaa ka baxay heesta ayaan yaan aaminana u dhiibnay yaan yaan qorshaysay inaan aamina u dhiibo waa gartay waa gartay aad iyo aad aad iyo aad haye Ah.
suldaan heestaas ee, aa- ayaan bal ka waran ayaan waa heesa iyadana aad u qurux badan laakiin abwaanku halkaa wuu igu xaday waa ku tijaabinan iguma dhihin sidaa waan ka jecarxardi lahaa
waa gartay macalinkayga laxanka quruxda badan saaray heeskaana waxay ka hadlaysaa ee, qof wanaagsan oo dhul wanaagsan ka soo jeeda ayaanay suurtiyaabiyo nasab daahira tahay
ayaanay duurriyaadiyo nasab daahirah tahay hablaha da'deediyo dumar ugu filroono duxadii guracaniyo anaanu dacaladeediyo dacar xaaba weyniyo dhisma koora nabadeed dhanka lagu gardaasho dayax nuur la moodo dunta lagu xidhaa tahay duxadii ku ku racaniyo anaanu dacalladeediyo dhacar xaaba weyniyo dhismakoora nabadeed dhagga lagu gardaasho dayax nuur la moodo dunta lagu xidhatahay waxa wadar dadnimadiiyo loogu deeqay gubanimo gabdhaha duurriyade dayn jarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mar daawada qalbiga ku dararo kama dhaalo eegmada eh fafan iyo diridhaba qorraxeeyo dooliyo erar daqsinteediyo sidii oon ku diirsado fafan iyo diridhaba qorraxeeyo dooliyo erar daqsinteediyo siti oon ku diirsado darma lagu gardaasho dulqadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jeceloon doorsoomin badaa tahay ayaane darma lagu gardaasho dulqadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jeceloon doorsoomin baa tahay ayaane waxa wadar dadnimadiiyo loogu deeqay gubanimo gabdhaha duurriyadee dayn jarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mar daawada qalbiga ku dararo kama dhaalo eegmada eh nogob dunyadeediyo duur joogti daawiyo dhalagii afdheeriyo dhiban oo ideeqdiyo nogob dunyadeediyo duur joogti waxaanu heestaa waxaanu marinay lix tuulo shan degmo iyo koob iyo tobanka gobola kilka shanaad lix tuulo shan degmo iyo koob iyo tobanka gobola kilka shanaad bay maraysa heestaas koob iyo tobanka gobol
waaw waa hees gaara marka oo mudan in si gaara loola socdo iyo weliba iyo weliba magaaladii iyo magaaladii dirdhaba wadanka soomaaliyeed meel aan soo marin ma jiro soolka kow arabsiyaan ka bilaabay xamar allahu naxariiso xamar bay ku aasanta xamar baa kusoo koray marka meel aan soo marin ma jiro ustaad jini ishumi hadday sidan ku bilaabayba adiga laftirkaaga dadka qaarkii magaca markii jini ishumi ay maqlaan inkastoo aad noo sheegtay taariikhdii uu ku yimid in magaca laba jeer la kala bixiyey dib laysugu qabtay oo hal magac uu noqday haddana jini ishumi hadda magacyada saddexdiinaba waxaad moodaa magacyo khaasa oo unique ah in aad leedihiin cabdulaahi xawayaan jini ishumi fanaanka laftirkiisa saddex magac oo magacyadii soomaalida lagu yaqiina ah buu sitaa oo suldaan seeraar guhaad baa la yidhahdaa marka waxaa laga yaabaa dhegaystayaashaba magacyadiina in cashar gaara uu u noqdo
horta horta kuukaayow ha ustaad suldaan waxaa ii warsataa isagoo la waraysanaa ma garanaysaa hees heesaa kamid ah ma firdows firdows maahan heesti waxay ahayd tuulooyinka badan iyo maraysa marka hibo hibo hibo hibo hibo xafladka heesaaya hibo ayaa la waraysto war suldaan hees markaasoo oo dhabarnimada heesta caawa la idin haayo warkaas midi sheegay ha marka heesta nooca waa waa heestaas haye abwaanka sameeye waxaa leedaha war hadii sheegay xawayaan haye
xab xab qaali asugu simi
laxamiistaada haddaa idin sheeg waa jini sumi waa gartay
asxaab qaali asugu sigtay bur asxaab qaali dadkeedana kala daatay war maxaad tiri markaas daba xawayaan ninka abwaankayga macaan oo jeclahay laxamiisteeda walaalka oma jeclay macalinkeygana waa jini sumi hadda kawaraba waxa idin wa dadkaasa wax isku darsada xawa waa gartay Adiba adiba waa.
waa wax aad loogu qoslo waa waqti hadda aan sheegayay oo haddii la yidhaahdo Waa funny, waa funny.
dadku kula dhacay way suldaanow waa la cod waa rag waa rag waa labada nin aniga banaanka ay keenay.
abwaadkeygana sidoo kale cabdullaahi waa maasha allah sidoo kale suldaanow cabdullaahi.
eh, waayahay waa waa Maskaxdiisii, qalbigiisii maanta waa u dhaafo Aad iyo aad.
Ayaga xaggooda jirta ayagaa ii duceynaya aad iyo aad aad iyo aad waayahay waa waa ka sugayaa ducada aad iyo aad aad aad aad aad baa ducada iyo aan ugu gudboonay maanta waaya waaya gabagabadii baan gabagabadii baan kusoo dhownahay ee, suldaanka laftirkiisa ee, ayaan gelaynaa ee, hawshiisa marka markii hore meelaha kale baan soo marmaraynay waan soo leexleexanaynay hadda hadda waxaa la yidhi biyo meel godan bay isugu yimaadaane suldaankii baan ku biyo shubanaynaa ee, waxaa jira heese aan ee, weli soo bixin laakiin dhowaantan ee, soo bixi doona oo ee, adiga laguu sameeyo adiga ku quseeya heeskan amuun waa hees aniga i khaas ah waxaan u qaaday gabadhayda oon jeclahay oonla hidibta noloshaada iyo cimrigaaga ka dhiman farxad ku noolow aan kala maqannahay insha allah wakti dhowna heeroobi doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo waataan waataan hore u sheegayba inta inta kala maqan ma yara ma yara ma yara ah inta kala maqan inta kala maqan ma yara aada halkan oga salaamaya yaa inta kala maqal ma yaran
aye suldaan marka heeskan anay khaas ii tahay insha allah hadduu ilaahay raalli gabadhaydaan ugu talagala anaana abwaanka la hadlo ku yidhi gabadhaasi waa gabadhaydiya waa inaad heeska weliba qabyaaladaysaan
sultaan bayna maqashidana waa dhow ina waxay waxay beri ka dambeeya waa sugaynaa soo ma ha insha allah ha, hadduu abun ilaahay abun raalli halkaan aan ka ka noqdo.
sala- abunna maadaama magaceeda soo qadna halkaan aan ka salaamayna maadaama haya joogto halkaan aan ka salaamayna iyadana aad iyo aad aad iyo aad Ah, dumaashideena waa waa wada insha Allah.
salaamaynaa waa wada salaamaynaa Ah.
salaam baan halkan u wada marinaynaa ha waa Marka waxaa ducaynaynaa weeye- annagana bal in si deg dega ee, reerkaas uu u midoobo ha waa sidaa mesaasaan rajeelina Insha Allah,
reer khayr alla ka dhigo insha allahu insha allahu ha ha bismillahi kariim ilaahay ku midooba insha allahu marka imika waxaad waxaad macal- macal heesooyinkii hooyooyinka ahaa lama iloobi dadki dadkay soo saaran yihin waa soo socdaan Ah, hooyooyinka aad iyo aad aad iyo aad ha may may sicid nuurguraa la xameeyey erkay kusoo jiraan mid nuurcadda fanaanki horaan soo rogol celi nuurcadda oo waa soo wada isaguna mid waa gartay waa gartay ee waxaan kii xariir kii xariir oo qaaday caawa kii xariir xariir oo qaaday maxay ahayd iyadana maxay ahayd oo ilaa iyo laba calood iyo halkaas iyo aadi
taa way soo saaran tahay
waa da waa waa gaxburon dhaansa samayna waxaa la yidhi ma tirsano hal baan isku dayay iyadana oo axmed shaqalaal u dhibay mareykanka inala jooga dhaanta miya ha way soo socotaa iyadana ah aad iyo aad aad iyo aad may wax badan baan aan idinka sugaynaa dabcan Alla meesha- saddexdiinu inta imika inta inta hawada kusoo jirta tira ma leh tira male tira male aad iyo Ah.
aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad Eh, dabcan aad baan idinkugu mahadnaqayaa Eh, eh, waxaa tihiin eh, saddex eh, qof oo eh, bulshada soomaaliyeed kaalin weyn ugu fadhiya Eh, abwaanka iyo ustaadka eh, mulaaximka iyo fanaanka eh, oo suldaanka geeska magacaaba qaatayba magacaana magaca cadaadkiibaa kukayow ii bixiyey waa magaca gartay marka hore magacaygu dadku naanays bay moodi jireen sultaan markii la yidhaahdo aha marka naanays bay moodi jireen laakiin magacayga saxda ah weeyaan sultaan marka sultaanka geeska cadaadkiiba halkan aada uga salaamaya isagan ayaa ku laday oo sultaanka geeska ii raaciyey aad iyo aad aad iyo aad ninka ninka dadka iskaaga baramay waa cabdiaskari saddexdeeda magacyada labadooda magaca lala yaaba cabdiaskari ah cabdiaskari nin la ilmaami karo waa maaha salaamaynaa cabdiaskari saaxiibkeena isagana aad baan u salaamaynaa dayn jarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mar daawada qalbiga ku dararo
guud ahaana barnaamijkii cawayska washington waa naga intaa waxaa marti ku ahaa abwaan cabdulaahi xawayaan oo maraykanka jooga siciid nuur guura jinni shumi oo nairobi jooga iyo weliba suldaan seyraar guhaad oo jigjiga ku sugan dhammaantood khadka telefoonka ayay ku wada jireen tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo dooliyo erar daqsinteediyo sidii oon ku diirsado fafan iyo diri dhawaa qorraxeeya dooliyo erar daqsinteediyo sidii oon ku diirsado darma lagu gardaasho duqadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jeceloon doorsoomin baa tahay ayaane darma lagu gardaasho duqadiyo asluubiyo dabci lagu manaysto meesha dunida joogtaba dhaqankii dadkeediyo deegaankeeda jeceloon doorsoomin baa tahay ayaane waxa wadar dadnimadiya loogu deeqay gobanimo gabdhaha duriyade daanjarar u dhaliye quruxdoodan dahabkiyo ilkahoodan dabar kale ruuxii mardaawada qalbiga ku dararo kama dhaalo eegmada eh nogob dunyadeediyo duur joogti daawiyo dalagii afdheeriyo dhiban oo ideeqdiyo nogob dunyadeediyo duur joogti daawiyo dalagii afdheeriyo dhiban oo ideeqdiyo